halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa maalin axada bisha februari waa labaatan sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo halka washingtonna ay tahay shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aynu ku soo qaadanayno nolosha iyo suugaanta macallin ku nool magaalada muqdisho oo waxbara arday badan oo abwaano ah
idilkood jacayladu hankiya naftay wada abbaaraani aniga se umuurahan i helay waaba ama kaaga cishqi ruugga aastaa i dhigay maanka iyo uurka afkuu gacanta saaraa qofkii hela akhbaartayda jacayl ruuxda gaaraa i helay ina itaal reebay qodobo kale ciyaarihii iyo sidoo kale suugaanta ayaan ka marnayn barnaamijkeenna balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida yukrain ayaa hadda maanta ah hakisay howlihii dhaqdhaqaaq ee mid ka mid ah toddoba kontarool oo laga soo galo bariga gobolka dombas halkaasi oo ay maamulaan kooxaha gooni ugoosadka ah ee ruushku taageero waxaana loo xiray sababo la xiriira duqaymaha culus ee gobolkaasi ka socda sida uu sheegay militariga yukrain weerarada duqaymaha ah ee aagga u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa gooni ugoosadka ayaa si aad ah u kordhay toddobaadyadii lasoo dhaafay taasi oo dowladda yukrain ay ku tilmaantay daandaansi xulafada reer galbeedka ee kiyef taageera ayaa sheegay in ruushku uu isku diyaarinayo inuu duulaan ku qaado yukrain waxaanay ka walaacsan yihiin in duqaymahan loo adeegsado marmarsiyo duulaan lagu qaado ruushka ayaa beeniyey in ay qorsheynayaan inay weeraraan dalka ay deriska yihiin ee yukrain halka yukrainna ay si aad ah u beenisay sheegashada moscow ee ah in kiyef ay weerar ku qaadi rabto bariga yukrain kooxaha gooni ugoosadka ah ayaa sabtidii saddex hoobiyaal ah waxay ku garaaceen kontaroolka shastia ee iyagoo isticmaalaya madaafiic iyo bambagacmeedyo culus oo lidi ku ah taangiyada taasi oo xadgudubyada xabajoojinta ee gooni ugoosadka ka dhigaysa boqol lix iyo soddon halkii ay jamcihii ka ahayd lixdan iyo lix goor oo ay ku xadgudbeen xabajoojinta sida uu militariga dalkaas ukrain sheegay etoobiya ayaa bilowday inay koronto ka dhaliso biyo xireenka muranka badan dhaliyey ee laga dhisayo webiga niil waxaana subaxnimadii hore ee saaka mashruucan xariga ka jaray ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed wixii hadda ka dambeeya ma jiraan wax etoobiya joojinaya ayuu yidhi abi biyo xireenkan ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee qaaradda afrika marka la dhammaystiro waxaan hadda bilownay inaan koronto dhalinno laakiin taas macnaheedu maaha in mashruucani u dhammaaday ayuu yidhi kifle horo oo ah maamulaha mashruucan biyoxireenka isagoo intaa raaciyey dhammaystirkiisa inay qaadan doonto laba sano ilaa saddex sano biyoxireenkan oo leh awood uu ku dhalin karo koronto dhan lixdan kun waa lix kun iyo shan boqol oo megawites ayaa waxa uu ahaa mid ay ka dhalatay xiisad ka dhexaysa dalalka etoobiya iyo masar iyo suudaan etoobiya ayaa biyo xireenkan dhaamisay laba jeer oo hore balse xooliga lagu shubayo iyo xaddiga biyaha ee la sii dayn doono xilliyada abaarta ayaa ah mid aan weli xal loo helin halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa washington markana jigjiga waxaa caasimadda dowlad deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga ka furmay kalfadhiga labaad ee golihiisa lixaad ee baarlamaanka dowlad deegaanka soomaalida kaasi oo lagu ansixin doono qodobo kala duwan warbixintan waxaa magaalada jigjiga ka soo diray maxamed cabdiraxmaan gaata kalfadhigan oo ahaa kalfadhigii labaad ee golihiisa lixaad ee baarlamaanka dowladdeegaanka soomaalida ayna ka soo qaybgaleen laba boqol iyo labaatan xildhibaan ayaa waxaa horyaallay ajendayaal shan qodob ka kooban oo ay ka mid ahaayeen ansixinta hadal qoraalkii kalfadhigii koowaad ee golihiisa lixaad dhegaysiga warbixinta waxqabadka lixdii bilood ee xukuumadda dowladdeegaanka soomaalida ansixinta handidhowraha guud ee dowladdeegaanka soomaalida ansixinta magacaabista guddiga joogtada ah ee golaha xildhibaanada dowladdeegaanka soomaalida iyo ansixinta bayaanada kala duwan waxaana kalfadhigan labaad ee golaha xildhibaanada dowladyahanka soomaalida si rasmi a u furtay afhayeenka golaha xildhibaanada dowladyahanka soomaalida marwa ayaan cabdi iyadoo halkaasna ka soo jeedisay ajendayaasha horyaalla kalfadhigan bismilah maadaamuu kooramkeenu inoo buuxo waxaan gudagelaynaa ajendayaasheenna oo kala ah shan ajende kow waa ansixinta hadal qoraaleedkii kalfadhigii koowaad ee golaha lixaad labana waxa weeyaan dhegaysiga warbixinta waxqabadka lixda bilood ee xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida iyadoo kadibna la gudagalay soo jeedinta qodobka labaad oo ahaa dhegaysiga warbixinta waxqabadka xukuumadda dowladdeegaanka soomaalida ee lixdii bilood waxaana soo jeediyey madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar iyadoo warbixintan ay ka koobnayd xaaladda abaarta ka jirta deegaanka iyo qorshaha boqolka maalmood ee xukuumadda si aad la socotaan saddex bilood afar bilood ka hor ayay ahayd markii xukuumadda la dhisay waxaan soo jeedinaynaa warbixintii lixda bilood laakiin qayb ka mida lixdaa bilood waxay ahayd xilligii doorashada doorashooyinka ahayd marka inkasta oo warbixintu lixda bilood ay tahay dhanka mashaariicda markaan ka hadlayno hadhow waxaan xoogga saari doonnaa wixii qabsoomay qorshihii boqolka maalmood ee dowladdu ay qaadatay markii la dhisay golaha cusub taa macnaheedu waxaa weeye wixii socday lixda bilood contribution ahaa sideeda weeye laakiin markaanu soo dhigayo boqolka maalmood maadaama xukuumadda cusbeed qorshahay qaadatay uu ahaa boqolka maalmood qorsho ah qaybta labaad ee xukuumadda shaqadeedna abaaraha ay ahayd warbixintu waxay ka koobnaanaysaa abaaraha iyo qorshihii boqolka maalmood ee dhanka mashaariicda labada arrimood ayaa xoogga saari doonaa markaan soo jeedinaya warbixinta soo jeedintaasi warbixinta waxqabadka xukuumadda ayaa qaar ka mid ah golaha xildhibaanada waxa ay su'aalo ka weydiiyeen madaxweynaha deegaanka iyo xafiisyada ay khusayso dhanka xaaladda abaarta ka jirta deegaanka iyo qorshaha boqolka maalmood ee xukuumadda mashaaricaha horumarineed ee deegaanka kadibna madaxweynaha deegaanka ayaa si faahfaahsan uga jawaab celiyey su'aalaha ka soo yeeray aqalka isku soo wada duuboo kalfadhigan labaad ee golaha xildhibaanada dowladyahanka soomaalida ee ka furmay xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga ayaa waxa uu socon doonaa muddo laba maalmood ah iyadoo markaasna lagu ansixin doono ajendayaasha shanta ah ee markaasi horyaalla kalfadhiga labaad ee golaha xildhibaanada dowladyahanka soomaalida maxamed cabdiraxmaan
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo axad walba aad dhegeysataan waxaana magaalada muqdisho noogu soo diyaariyay cabdicasiis axmed barrow
nabad ee dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho toddobaadkan waxaa idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa waxaana ku waraysan doonaa cabdilcasiis mucjis oo ah abwaan sidoo kale ah macallin wax ka dhiga jaamacadaha muqdisho cabdicasiis waa maansiyahan dhallinyaro ah oo inta badan suugaantiisa uga hadla marxaladaha kala duwan ee nolosha sida jacaylka wacyigelinta dadka iyo sidoo kale ka hadalka arrimaha dowladnimada iyo in shacabku ay noqdaan kuwa iyaga isku tashta waxaan kala sheekaysan doonaa arrimaha la xiriira hal abuurkiisa cabdicasiis cabdulaahi maxamed mucjis marka hore kusoo dhawo barnaamijka hibada iyo hal abuurka laanta afka soomaaliga ee v o eda waxaan rabaa bal inaan ku weydiiyo hibadaadan ah inaad gabayso ama maanse aad tiriso goorma ayay bilaabatay goorma ayaa si isku aragtay inaad adigu gabyaa tahay waad mahadsantaha walaal waan kuu mahad celinayaa waan ku dhowahay barnaamijka muddo toban sano laga joogo aniga oo dugsiga sare dhigta ayaan waxaan jeclaa inaan soo jeediyo ama akhriyo daabuurka ama safka waxa loo yaqaan ardaydu ay galaan inaan ka soo jeediyo maansooyinka abwaanadii waaweynaa ay samayn jireen sida hadraawi gaariye iyo abwaanada la midka ah ee soomaaliyeed waxay igu dhalatay marka qofku markuu saasoo kale suugaanta u dhex jira badanka wuxuu noqdaa qof gabya waxay igu dhalatay markaa maansooyinkan cajiibka ah abwaanadu sameeyaan aan maalin kasta soo jeedinayo kuwo u eg ama koley ma gaari kara kuwo ku dhow inaan sameeyo sidaasaan walaal toban sano hadda ilaa sagaal sano iyo bilooyin toban ku dhadhow ayaan ku dhex jiraa oo markaasay igu dhalatay inaan gabyi karaan ogaada
waxaad ii sheegtay adigoo dhallinyaro ah oo daabuurkii iskuulka jooga inaad bilowday inaad gabayo soo jeediso maxaa kugu riixayaad isleedahay cabdicasiisow inaad gabayada si gooniya ugu beerto ama maansooyinkaas aad si gooniya u raacdo si ka duwan ardaydii kale ee iskuulka joogta maxaa kugu qasbayaad isleedahay wallahi waxaan isleeyahay qof kasta waxaa jira hibo qudhax qarsan oo inta badan u baahan sabab siday u qaraxdo waxaa laga yaabaa qofka fanaanka ah ama qofka sawirka sawirlaha ahee sawir gacmeedka sameeya inuusan marka hore aqoonin hibadiisa laakiin mar dambe uu wax qarxiyo helo marka waxaa laga yaabaa in gabayadaasi ay iska ahaayeen waxayba aniga igu beeran jacaylkooda aan qaaday anigoo dugsiga dhexe dhigta ilaahay malaha wuxuu ii diyaarinayay inaan marka dambe qof suugaanta sameeya noqda marka ma garanayn sabab gaar oo igu riixaysay laakiin daabuur kasta ama saf kastoo la istaago waxaan kasoo jeedin jiray mtix gabaya oo abwaan leeyahay markii iigu horreysa waan ku arka waxay ahayd adoo meel dad hortooda taagan oo maanse tirinaya weliba dhowr maanse habeenkaa tiriyey dareenkii dadka iyo dhallinyaradiina la wareegay waxaad iiga warantaa in gabay la sheego ama maanse la jeediyo si ka duwan ayaa mararka qaar aad moodaa dadka dareenkooda inaad u qaadato wax ka duwan inaad abwaan tahay oo dadka dareenkooda lagula wareegi karo aad leedahay ama aad dareemi karto inaad leedahay ma jirtaa
aniga waxaan isleeyahay uun waxaad la awood iyo itaal ahay sugaanyahanka facayga ah jiil isku jiil aan nahay zamankan nool uma malaynayo inaan leeyahay wax gaar ah ama mucjiso gaar ah oo tilmaamaysa inaan aniga dadka ka duwanahay laakiin waxaan u malaynayaa haddiiba ay jirto aniga waxaan ahay dadka fagaare ka hadalka barta dadkana sii bara oo cilmigan ama fankan fagaare ka hadalka la yiraahdo aad u daraaseeyey waxaan markaa ku dadaalaa waxa aan sheegayo keliya inaysan noqon gabayga oo aan raaciyo dareenka gabayga uu gudbinayo taasaa laga yaabaa inay macno samayso magacan mucjis goormo ayuu ku baxay horta magacan aniga ma lahayn waxyaaba la dhexlaa jiro sida lacagta hantida waxyaabahaasoo kale magacan aniga aabahayaa la dhihi jiray caruurta kalen la dhashay waxaan la dhashay saddex gabdhood iyo afar wiil qof kale ay magaciisa mucjis u raacdoon aniga ahayn ma jiro marka aabbaan ka dhaxlay laakiin sababaa jirta oo ahayd anoo da-deydu aad u yar tahay intan ka yar ayaan gebi jiray dadku waxay dheheen marka ninkan mucjisada xaguu ka yimid markii dambena magacu wuu isbedelay ilaa uu mucjis noqdo si lamida dhallinyarada kale maansooyinkaada laba marxalad ama laba ujeedo ayay u badan yihiin mid la hadasha bulshada gaar ahaan nolosha maanta dareenka dowladnimada wadaniyada iyo wax gooniyahoo lamid ah dhinaca kalena sida dhallinyarada kale badweynta jacaylka ay u dhexgaleen ayaad mararka qaar amaansooyin u tirisaa waxaad iiga warantaa bal keebaad ku badantaad is leedahay tan dadka aad ugu sheegaysa nolosha caadiga ee falsafada sida loo nool yahay waxa qaldan inaad bidhaamiso iyo tii jacaylkeeda ee badweyntaas inaad timaada kee kugu badanaad is leedahay
walaal suugaantu waxay leedahay mowduucyo kala duwan oo laga maansoodo suugaantu markay baadiyaha joogtay mawaadiicdeedu waxaad moodaa inay aad u koobnayd maadaama ay uun ku saabsanayd colaadda iyo nabadda iyo guurka iyo isxifaalinta iyo waxyaaba noocaas ku saabsan laakiin markii magaalada lasoo galay suugaantu way faaftay mawaadiic kala duwanna way yeelatay aniga isma lihii mowduuc gaara oo aad ku badan tahaa jiro laakiin qofka bani aadanka maraaxilo kala duwan ayuu galaa waxaa laga yaabaa sanadkii tegay inaan marxalad jacayla ku jiray oo qof aan wada socnay aan kala harnay sanadka ku xiga inaan cadaalad darre igu dhacday ee jirto aan aad u dareemayo sanadka kaa kasii horeeya inaan si caadiya dareemayo marka suugaantaydu waxay uun ku saabsan tahay ama la socotaa marxaladaha nololeed een gelayo marka waxaan u malaynaa laakiin haddii maansooyinkayga la xisaabiyo kuwa arrimaha jacaylka ka hadlaa ka badan kuwa arrimaha bulshada haddii aaban jacaylka u imaado maansadead isdhehi lahayd way mudan tahay inaan barnaamijkan ku bilowno
waxaan soo xulayaa maansada galayr
galayr waa shimbir maxay ka warramaysaa
waxaa jirto falsafad ama aragti suugaanyahanka soomaalida ay ka siman yihiin oo ah shimbiruhu inay suugaanta aada ugu dhow yihiin gorgorka galayrka qooliyda waxyaabahaasoo suugaanta hore ku jiray si lamid ah maansadu waxay ku saabsan tahay horta waa maanse mala awaal ah oo aan ayna jirin qiso aan ka sameeyey walow dadku ay ugu diidaan maansadu siday u taalo inay mala awaal tahay marka walaal shimbirkaasi wuxuu maansada ugu jiraa fariin gudbiye messenger ama fariin gudbiye fariin gudbinayo oo aan wax u dhiibaya ayuu ahaa oo aan u tilmaamayo dhul ay soomaalidu degto si uu fariintayda u gaarsiiyo cidda aan rabo maxay leedahay marka maansada markaan dib ugu laabo maansada waxay lahayd idilkood jacayladu hankiyo naftay wada abbaaraani anigase umuurahan i helay waaba ama kaaga cishqi ruugga aastaa i degay maanka iyo uurka afkuu gacanta saaraa qofkii hela akhbaartayda jacayl ruuxda gaaraa i helay ina itaal reebay ereygaygu hadduu gaari karo amase aahdayda adhagsanay waxaan odhan lahaa ii arrimi huunno ayaan darro waxay taagan tahay caawa iridayda ugbaadaan jeclaa ma dhowa amar ilaahaye orod laguma gaari karo eheladeedii galayr yahow adaa aadi kara oon ood ku celinayne waraaqdiiyo fariimahan adkee ii ergaa tahay idil waxaad ka goobtaa dhulka eebba nagu beeray xamarweyn agteediiya warshaaq gudaha ood weyne ansaloti waa beri kaxdii ogocda boondheere jowhar oo ilayskii u baxay la ashqaraaraayo agagaarka beledweyn ilaa irida boosaaso afgooyiye baraawiyo markii idil shabeelloo dhan isha baydhaba jannaad ilaa bilicda aw dheegle luuq iyo ganaaniye afmadowgadiya aw baarre barxaddii garoowo iftiya ubaxa baardheere asal geenye mudug weeye iyo qurux astaanteede gaalkacyo araggeeda bilan haddaad yaraha sii eegto sool iyo dhulkuu eebbabilay aagga barigeenna ayl iyo sanaag iyo burciya awdal gudaheeda jigjigada la eegtiya goday ulasandiirkeeda qoraxay inan joogta buu uurku tabayaaye ammaanbadan jabuutina ka eeg waan u ololaaye carabsiyo galkeedii haddii eebba kugu beego aaggaa hargeysiyo haddaad eheladii gaadho aqalkoodu waa daahiyo weyn lagu ammaanaaye xera awrka baadhbaad naftaan aawadeed ledin astaan gaara ooy leedahaan kuu alkumayaaye udugeedu waa sida dhartoo iidda ku magooshay waa inan ninkii gelin arkaa oonta uga bayro waa inan ninkii gelin arkaa oonta uga bayro waa inan xishood iyo idaab aamin lagu sheego waa inan ilaahay galladay afar kun oo jeere marka aad indhaha saarta ee eebba kugu beego waa bastiidhe inankii gobaad adi daraadaadhe soomaalidu arligan ay degtay eebba barakeeyey waxa gabarh ilaahay boqree quruxda loo aasay inan yahay adaan kaa arkaday idil haweenkiiye allaylee dartaa waan ka go'ay oonta iyo soorta anfaaciga la sheegana ma tabawaana awgaaye qoraxduba iftiin maleh haddaan aragu dhaadayne ilayskii naftaydaa tahiy ubaxa noloshayda ilayskii naftaydaa tahiyo ubaxa noloshayda mansadaas markii la yidhaahdo waa mala awaal oo gabadha intaayoo dhul laga baadi goobay mid saxa ma ahayn oo mid uu keliya uurku sawiraya waa su-aal la isweydiin kara soo maha ha waa su-aal la isweydiin karo oo badanka maansadan markay dadku maqlaan iga soo noqoto haddii aan suugaanteyda been ka sheegayo waxaan u samayn lahaa qiso waaqici ah oo dhab ah oo qurux badan laakiin aniga waxaan uun suugaanteydan runka sheegay waxaan jecelahay maansooyin kaleo jacaylkeenaan kusii soconno waxaa jira dhowr maaso kaloo aad leedahay weliba inta badan la xiriirta dhallinyaradii jacaylka maansadee isdhehi lahayd waa soo qaadan karnaa hadda walaal waxaan soo qaban lahaa oo jirta maanse la yiraahdo gurya samo oo maansadan xiriir dhowla leh maansadan waqtigii aan mala awaalayay waxaa jirtay gabar soomaaliyeed oo aan dusha si guud uga ilaashan jiray maansadan soo bixitaankeedii iyo waayaheedii kadib inantaasaan isbarannay sheekaysannay ilaa waayihii dambe aan kala tagnay oo noloshu ila calafa ka shaqeeye aan kala harnay markaa maanse waxaa jirta guryasamo la yirahdaan soo qaban lahaa haye guryasamo marka maxay leedahay idana guryasama waxay leedahay gabar yahay jacayl baan qabaa gu-iyo jiilaale gocashiyo xanuun raagay baa laabta ii galaya gadgadoonka waxa iigu wacan waa gamuun culuse sida aar gantaal qaba naftaa diiday gama iiye bari iyo galbeed iyo dhulkii afarta geesoodba guud ahaan dalkeennii adaan kaa gargaarsadaye gayaankaba adaan kaala baxay ina guhaadeeye dumarkiiyo gabdhaha soo kacaan goonni kaa xulaye garaaraha wadnaha iyo xiskay gogoli kuu taalle asal geenye mudugay naftaad gaar u leedahaye gabayoo xadaan kaa dugsaday gu-iyo jiilaale garab dhaba adaa ii ahaa weliba gaashaane gabar uu ilaahay boqriya gaari lagu dhaato waxaad tahay abuur gaara oo dunida guud joogta gobonnimo aday kuu dhan tahay gebi ahaanteede gunnimadu aday kaa fog tahay goor kastoy tahaye gabarnimo xishoodkeed adaan goynin xarigiiye garashadu agtaaday degtaa gaari dumareeye goombaar iyo nin liitaanku geengocornayeelkiiye gobaaday dhabbaan kuu jeclaa waana shay gare guyaal iyo guyaal badan anoo farax gandoodaaya gaaf iyo aroos iyo anoo guula haminaya hablaha guudka loo daba yartaan goonni uga soocday calafkiina kala geeyey ee seeta ila gaaray allaileh xanuunkii igalay gubay jirkaygiiye gama iyo hurdaba waan ka tegay labada gooroode gudcurada habeenkii anoo gogosha haaraama goobyaalkii layliga maxaan guura bahleey waxba gabaygu yuu ila fogaan waan garamayaaye gardarradu ma fiicno nabsigu waa isgurayaaye godob caashaq lama dhaansado gaawe lama buuxsho waxaan uga gol leeyahay haddaan soo gunti ma baadho gabadhii aan haweenkaba u nacay gaarna uga soocday anfaaciga yartaan uga go-ee gama ii diiday hadday caawa iga gaabsatoon goob cidlaa jiifo wacadkii hadday gees martoon keli gadoodaayo nafgo-odaa ileen laga samraa dunida guudkeede waxbayaan jacaylkii goblamay goonni falanqayne waxbayaan xiriirkeenni go-ay gacantogaalayne samir iyo runbaa ila gudboon gebi ahaantay eh gurya sama ku noolow ducaan guudka kuu suray
guryasama ku noolow ducaan guudka kuu sureeya markaad tixihii maansadan guryasama aad fiiriso cabdicaiisow wax badanaa laga sawiran karaa laba qof oo ishelay oo kala tegay halkaa bal sawirka bixi
wallaahi horta jacaylku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka dhallinyarada ahi uu nugul yahay dadku waa isbartaa waana kala tagaa dabcan ma ahayn markii ugu horreysay qof aanu isbarana aan kala tagno laakiin tani waxay kaga duwanayd waxa aan rajaynayay wixii aan filanayay waxaan u dhoweyn ama u ekeen ama aan sawiranayn ayaa dhacay ma raba inaan hoos u galo arrintii iyo qisada maadaama ay dheereed nantiina hadda inan geeyaanoo soomaaliyeed ay tahay laakiin maansadani waxay unku saabsanayd laba qof oo dhallinyara oo isbartay oo waktigu diiday inay sii wada socdaan laakiin waa sheeko waaqica oo saxa aad iyo aad waa sheeko waaqica waxaan jeclahay maansooyinka kale inaan kusii socdo oo maadaama gabayadaadu weliba ay erayo culus aad ku samayso aan jecelahay baladan inaan gudaha usii galo maase kale haddii aan soo qaban waxaan soo qaban lahaa maadaama laba maansoo jacayl aan hore u bixinay maase arrimaha bulshada ah maansadaasi magaceeda maxay tahay maansadaas waxaa la yidhaahdaa hanad iyaduna waxay ku saabsan tahay qiso dhaba oo waaqici ah hanad maxay ka waramaysaa
hanad waxay ka waramaysaa wiil dhallinyaro ah aqoonnimo lagu soo koriyey hooyadii ay dhexda u xiratay si uu isagu ugu noolaan lahaa nolol qurux badan waxbartay weynaaday jaamacad galay semesterkii labaad ee jaamacadda markuu dhigto ayay isbarteen gabadh ay fasalka jaamacadda wada dhigan jireen gabadhii ayay sheekaysteen wax ku kalifay mooyaane way baxsadeen iyadoo ayna jirin sabab ay u baxsadaan ama waalidka uga cararaan dhul fog iyagoo jooga oo ay hooyadu aad u walwalsan tahaan anigu ka war helay maadaama reerkaasi aan darisa isku xaafad nahayn waxaa dhacday muddo kadib in wiilkii loo caqli celiyo uu soo noqdo oo uu gurigii hooyada la dego gabadhiina loo aroosiyo maadaama reerkii la raaligeliyo oo loo sabeen xidhay waayo dambe waxaa dhacday gabadhii oo gurigii ku nool ayaa waxay bilowday inay reerkii guriga aad ula dagaasho iyadoo aanay jirin sababay ula dagaasho maadaama aan waxba dhibaataa loo geysan oo ay hooyadii guriga ku afceliso aflagaadayso reerkii wax ka sheegto dhibaatooyin badan u geysato maalmo kadibna haddana dib waxaa u baxsaday wiilkii iyo gabadhii
waa sheeko xanuun badan oo waaqica nolosha soomaalidana aad uga dhex jirta dad isdhalay oo kala tegay dad xidida oo kala dhaqaaqay dad xidid wada noqday oo haddana dhibaata ka wada dhexdhacday waa sheekooyinka nolosha nagu gadaaman ay ka waranto maalin walba maansada hanad haddii aan dul istaagno ereyadeeda maxaa ka mid a ha walaal maansada hanad ereyadeeda intaan kuu gelin maansadu marka waxay ka warantaa hooyada soomaaliyeed oo nacasnimada wiilkeeda ka yaabtay habeenno badan uu waagu u bariyey sida ay u fikiraysay sababta wiilkeedu uga baxsanayo ee uu u raacayo gabar yaroo foodley ah oo uu shala bartay hooyadaa booskeedaan isdhigay haddii hooyadaa gabyi lahayd waxay dhihi lahayd anigu ku gabye haddii aan guda galno marka maasada haddaan guda galno hanad waxaan u bixiyey wiilkii arrinta sameeyey maadaama magaciisa aan qariyey hooyadu waxay tidhaahdaa maansadu waa hiile saaka bal aan culo haamaheeda hooyaa tiri waan dhawaaqi si uu hanadkaygii baaqday hayayda kusoo rujuuco waxay tidhi hooyo hooyo markaad gacan haadiskaaga hablaha u lulaysi dookha markaad hayin raac sidiisa gashaantiyaroo habsaana halkeeda la seexanaysid halkeed ku ilowday maandhe hooyada ku dhashee ku kaabtay hooyada foolkuu dhibtootay daraaddaa waan habaasay hurdiya raaxaan ka soomay hankaa i canaantay hooyo naftaydan i haybinaysa halkaa jirto eed ku raagtay jawaab uma haayo hooyo halaan halka waan ku daalay dabiibna ma haysto hooyo qofkii i arkaa hugayga ka yaaboo horar imooda hooyow ii kaalay jaalle hooyow soo eeg dhankayga hooyow janno iyo sacaado taftaydaa laga helaaye hanuunka u kaalay hooyo shalayto anaa ku haaye anaa ku haboo ku dhowray anaa hanad kuugu yeedhay si aad heer sare u gaadho anaa gaajiyo haraadka dartaa u adkaysta hooyo si aad uga harin dhigaaga huruufka anaa u qaatay haweenka anaa u faanay anaa idhi hoy heblaayo inanka aan dhalay haweeya hormuud weeyaan libkeena haliyey baan kaa rabaaye haldoor ii noqo wanaagsan hocoonnimo kuuma dooran hocoonnimo kuuma dooran xaashe ku habaari maayo hoqdayduna kuma halleesho hortaadana khayr allow dhig gadaashana hooye guusha
waa tahay runtii waa maasad dareenkeeda wadata oo aad u xanuun badan oo hooyana ka waramaysa iyo inankeeda ugu dambeyntii waxaan rabaa bal inaan ku weydiiyo dad fara badan oo maansiyahana markay hadlaan waxay yidhahdaan markii aan wax samayno gabayno maanso curino waan ku nafisnaa adiga maxaa ku dareentaa inaad maansa samayso
horta anigu waxaan ka mid ahay uun suugaanyahanka nool sidoodan kalean u noolahay wallaahi maansada keliya maaha xitaa qofka hadduu xanaaqo oo uu culays dareemo hadduu hadlo oo wixii ka xanaajiyey ama uu dareemaya ama gubaya ka hadlo wuu nafisaa maansaduna way ka xeel dheer tahay hadalka caadiga markaa dee waa nafisaa anigana markaan gabyo ama maansoodo aad aad ayaad u mahadsan tahay cabdicasiis mucjis aadaan umahadsantaha walaal adigana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa guud ahaanbaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aan idila socodsiinayey anigoo cabdilcasiis barrow ah tan iyo inta aan barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono akhyaartay nala socotae waxaan idigu dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid cabdicasiis axmed barrow markana dhegaystayaal daqiiqadaha idaacadaha idaacadda nooga haray bal aan idin xasuusiyo qodobkii warkeenna ugu door korona etoobiya ayaa maanta bilowday inay koronto ka dhaliso biyo xidheenka muranka badan dhaliyey ee laga dhisayo webiga neel waxaana subaxnimadii hore ee saaka mashruucan xariga ka jiray ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed wixii hadda ka dambeeya ma jiraan wax etoobiya joojinaya ayuu yidhi biyo xidheenka ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee qaaradda afrika marka la dhammaystiro waxaan hadda bilownay inaan koronto dhalinno laakiin taas macnaheedu ma ahan in mashruucu uu dhammaaday ayuu yidhi maamulaha mashruuca biyo xireenkan isagoo intaa raaciyey in dhammaystirkiisa ay qaadan doonto labo ilaa saddex sannadood biyo xireenkan oo leh awood uu ku dhalin karo koronto dhan lix kun iyo shan boqol oo megawites ayaa waxa uu ahaa mid ay ka dhalatay xiisadda ka dhex aloosan etoobiya iyo dalalka webiga la isticmaala ee masar iyo suudaan markana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa codadka fanaaniinta cawaale aadan iyo hani afriik cododkaasi aamina afriik iyo cawaale aadan waxay gebagabo u ahaayeen barnaamijkii dhallinyarada maanta oo si toosa idinkaga imaanayay idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga magaalada washington tanii kulanti dambe waa bahdii v o a oo dhammaanteen oo isku duwan idin leh sidaasiyo nabadgelya